أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي أنزلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen axaddah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ku dhowaad toban askari oo kufaarta afrikaanta ayaa bakhti oo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose hay-ad fadhigeedu yahay washington ayaa shaacisay in kooxda riddada ay waajahayso dhabarjab xoogan oo kaga imaanaya howlgallada mujaahidiinta mu'asasada almanaar ayaa qabatay xaflad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qur-aanka kariimka kadib xaflad ka dhacday xarunta mu'asasadaha degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe taa'ib muddo ku dhow toban sano ka tirsanaa maamulka riddada koonfur galbeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu soo bandhigay degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada baay
جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan ku dhowaad toban askari oo kufaarta afrikaanta ayaa bakhtiyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaa xoog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose dhimashada waa afar askari oo kufaarta ah halka dhaawacna uu yahay shan kale oo isla kufaarta afrikaanta ah sidoo kale waxaa jira khasaare hantiyadeed oo kufaarta lagu gaarsiiyey weerarkaasi dhanka kale qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha saldhigga booliiska riddadaha ee magaalada beledweyne ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa waxaana jira khasaare gaaraya cadowga hay-ad fadhigeedu yahay washington ayaa shaacisay in kooxda riddada ay waajahayso dhabarjab xoogan oo kaga imaanaya howlgallada mujaahidiinta marwaan moxamed ayaa inoo faahfaahinaya warbixintaasi institute for the study of war oo ah hay-ad qaabilsan daraasaadka dagaalada fadhigeedun yahay magaalada washington ayaa warbixinay baahisay khamiistii lasoo dhaafay waxay ku sheegtay in guulihii mujaahidiinta al-shabaab ay gaareen bilihii lasoo dhaafay ay kala daadiyeen dhabarkana ka jibiyeen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya hay-ad gaaleedan oo magaceeda loo soo gaabiyo i s w waxay carabawday in mujaahidiintu ay dhowaan la wareegeen deegaanka cilahareere ee duleedka muuqri kadib markii ay ka furamaroojiyeen ayay tiri maleeshiyaadka nabad sugidda ee kooxda gurguuta oo halkaasi ku sugnaa warbixintu waxay tibaaxday in deegaanka ceelhareeri uu ku fadhiyo waddooyin muhiim ah oo isku xira deegaano ka tirsan bartamaha soomaaliya sida mooqur iyo maxaas oo ka mid ah meelaha dhifta ah ee deegaanadaasi kaga sii harsan gacanta kooxda filla soomaaliya sidoo kale mujaahidiintu waxay la wareegeen ayay tiri warbixintu deegaanka xawaadli oo qiyaasay soddon iyo sagaal meel dhanka waqooyi kaga beegan magaalada muqdisho taas oo halis gelinaysa kooxda riddada soomaaliya islamarkaana dhaxarsiinaysa cawaaqib amni oo ballaaran siday tilmaamtay hay-adda i s w guulihii ay mujaahidiintu ka gaareen dagaaladii ay kula wareegeen degmada aadan iyo baari iyo deegaano kale oo ka tirsan gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan ay warbixintu xustay inay qayb ka yihiin howlgallo xoogan ka hortagooduna adag yahay oo geesiyada towxiidka ay ka wadaan gobolladaasi warbixintu waxay kaloo xustay in weeraradani ay baabi'iyeen maleeshiyaadkii lasoo abaabulay islamarkaana ay halis istiraatiiji ku yihiin kooxda riddada sidoo kalena ay dhulka la sameyn guulihii ay sheegan jireen labada kun labaiyo labaatankii xilligaas oo maraykanku si weyn ugu caawiyey ayay tiri warbixintu la dagaalanka al-shabaaba aad baad u mahadsantahay marwaan mu'asasada almanaar ayaa qabatay xaflad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qur-aanka kariimka kadib xaflad ka dhacday xarunta mu'asasadaha degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey mu'asasada tacliimiga ah ee almanaar ayaa dhowaan qabatay xaflada lagu maamuusayey arday xifdisay qur-aanka kariimka kuwa dhammaystay qur-aanka iyo qayb kale oo iyagana dhammaysatay akhrinta iyo qoraalka kadib xaflad ka dhacday madarasada oo ku taalla magaalada jirib xafladda waxaa ka soo qayb galay culimo waxgarad waalidiin maamulka macalimiinta iyo ardayda mu'asasada almanaar sheekh jaamac cabdisalaan ayaa xafladda ka jeediyey kelimad ku saabsaneed barashada qur-aanka kariimka ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala xafladdan iyadoo qiimaha badan ee qur-aanka ilaahay ilmaha intaa leleegaysto qoradahi ay ay xifdiyeen oo ku qalinjabiyeen waxa weeye waa nicmo ilaahay loogu mahadiyo iyo horumar weyn oo la gaadhay oo tusinaya inaannu diyaar u nahay diinta ilaahay subxaana wa tacaala inaan qaadanno baranno aan kor u qaadno go-aankeedii oo miro dhalay ayaa muuqda waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa sidaan u rafcinayna kitaabkiisa inuu noo rafcin doono korna yeeli doono siduu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha la yarfacu bi hada diina aqwaaman wayadcu bihi aakhariin marka qur-aankani innagu ayuu qiimo iyo sharaf inoo yahay innagu nolol inoo yahay innagu ayuu ina noolaynaya ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsanaa culuumta ay ku bartaan mu'asasada almanaar maamulka mu'asasada almanaar ayaa ka warramay ujeeddada xafladda iyo tirada ardayda loo qabtay dhammaantiinna waxaan ilaahay idinka baryayaa in miisaankiina xasanaadka ilaahay idin saaro tallaabadii aad soo qaadeen antaa ka gadaal mu'asasada almanaar waa mu'asase waxbarashadeed waxaa kala jirta munaasabadan hadda aanu joogno waxaa isugu jirtaa sidaa oo hore loo sheegay ee qalinjibin oo qur-aanka arda ka mid ah oo gabdhaley ah oo qur-aankii ay dhammeeyeen iyo qaar xifdiyey qur-aanka xifdiyey iyo qaar alqiraa'a walkitaaba ka soo qalinjibisay iyo macad alculuumi sharci lilbanaat macad oo lagu baranayo culuum sharciga oo gabdho keliya ah na waxay soo dhammeeyeen asana diraasiya aluula ayay soo dhammeeyeen munaasabadda marka maanta aannu taagannahay afartaas qiibood ayay isugu jirtaa kama marnin odayaasha dhaqanka oo bogaadiyey dadaalka waxbarasho ee mu'asasada almanaar waxaan kaloo mahad celinayaa ardada soo qalinjebisay akhriska iyo qoraalka iyo xifdintaba idinkana ilaahay ha idin barakeeyo dadaalkii aad bixiseen waad dadaasheen alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun innamaa yatadakaru ulul albaab aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat mu'asasada almanaar ayaa horey u soo saartay arday wax ka bartay mu'asasada iyadoona maamulka mu'asasada uu sheegay inuu qabanayo arday cusub oo doonaya waxbarashada mu'asasada qaybaheeda kala duwan aad baad u mahadsantahay dhubow ugu dambeyntii taayib muddo toban sano ah ka tirsanaa maamulka ridada koonfur galbeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu soo bandhigay degmada buula fulaaye ee xarunta wilaayada baay abuuxasaan ayaa inoo eegaya warbixintaasi guduudow cabdi cusmaan waa taayib konton iyo shan sano jir ah muddo sagaal sano ahna ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ee shahaadaladirhka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed ee ku sugan degmada qoryooley ee wilaayada shabeellada hoose maamulka wilaayada islaamiga ee bacay ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo dhoweeyey toobadkeenkan markii uu soo gaaray degmada buulafullaay markii toobada loo qabtay kadib ayaa wareysi gaar ah uu siiyey idaacadda islaamiga andalus guduudu cabdi waxa uu kaga hadlay qaabkii oo ugu biiray cadowga muddadii uu ka tirsanaa iyo waxyaabihii uu ku soo arkay isagoona ugu dambeyn baaq toobadkeenna u diray maleeshiyaadka uu safkooda ka soo baxay ee cadowga allaah gudow cabdicismaan
gudow cabdicmaan ciidankee aad ka tirsaneed ciidanka joogo degmada qoryooli maya maya maya ma wanaagsano dad mooriyaan iyo islaamka ilaamada muslimka dhacayo rafaad adduunyo ad dad aadee ma ah ilaahay muslimka ka qabto dhibaatada ay dadka shacabka u geysteen maxaa ka mid ah oo aad aad goobjoog u aheyd waxaa ka mid ah baabuurtii iyo magaalada soo galaay toban meelood isbaar lagu qaataa toban magaalada dhexdeeda magaalada dhexdeed ko geeska ugu soo qaadanaa waa soo gudbaa kan kala dhexda isteega ka qaadanaa koona gudah dhibkaasaa hisaab ku haya dhibkaas dhibkaas wax ay dil geysteen ma jiraan dil waa jiraa le marmar amal waa ayaga waxbad isku ridaayeen dad shacabka ku dhexay ayaga dhexdooda ayaga dhexdooda magaalada dhexdeed haday dagaal ka dhexreed shacabka reedmeen dhibkaas ma la sheegaayo ala kulli haal ana hadda ilaahay igu waafajiyey anaka anaga waa fikiri qodob qof weynaan ahay in gaaladas aan kusoo dhex baxo oo islaamka aan aan kusoo biiro aan go-aan kasoo qaatay alxamdulilah si wanaag si aad wanaagsan liigu soo dhaweeyey si aad aad eena liigu soo dhaweeyey jazakallah waxaa uu baaqayaa dadka walaalihiin dhibkaas inay kasoo baxaan ay islaamiyiinta ay soo dhiibaan ay rafaadkaas dhibkaas qarbeelkaas inay kasoo baxaan aan u fara fariistaas aa ujeedinaa taa'ibkan lagu soo bandhigay xarunta maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ee degmada buulafullay ayaa imaanaya xilli dhowaan maamulka wilaayada islaamiga ee baay duleedka degmada qansax dheere uu ku soo bandhigay laba askari oo taa'ibiinna kuwaasoo horey ooga tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ee shahaadladirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed aad baad u mahadsantahay abuu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu